بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي صد يكواد كتابك الياقوت النفيس اللقطة waxaa laga hadlayaa waxaa la yidhahdaa luqadada luqadadu waa baadida shay baadiyoo la helay weeye alluqadatu luqatan xagga luqada ashayu shaygaa la yidhahdaa almultaqadu la qaaday ama la gurubsaday shay yaa meel laga qaaday wa sharcanna maa baa luqada la yidhahdaa maa maal ama ikhtisaas xayawaan oo kayr maa wujida baa la yidhaha wixii la helay maa baa la yidhaha wujida la helay oo min xaqin xaq ah xaq xaggii ka ahday kaas xaqaasoo muxtaramin muxtaram oo xurmo leh Ka- kaasoo hayri muxrazin mid la ilaaliyey keyrkiis wax meel laga helay oo maal ah ama wax meel laga helay oo xaq ah oo xurmo leh oo meesha laga helayna غير غير محت- مح- محرز meel xirzi u ah غeyrkeeda shayga hadduu xirzigiisa ku jiro oo lacagtu sanduuqeeda ku jirto oo dharku armaajadooda ku jiro oo wuxuu gurigooda ku qafilan yihiin meeshii lagu xafidi lahaa buu ku jiraa qofka halkaa wax ka qaatay baadi uu helay maa reere dukaankood alaabta ka qaatay ama gurigood ama boorsadooda iyo armaajadooda ee waxa weeye meel aan xirzi u ahayn meel la ilaashay غeyrkeeda weeyaan meeshu ayib kaa shaygaa kaasoo laa yacrifu uusan garanayn alwaajidu midka uu helay mustaxiqahu midka mutaystay laa y- laa yacrifu ma garanayo alwaajidu midka uu helay oo baadida helay mustaxiqahu shaygan cidda mutaysato isla kale garan mayo dariiqaas haysay warso yara ama kiishad baa aragtay lacag ku jidho alaab ku jidho moobeel waxbaa wadada dhinaceeda yaalla ama bartankeeda yaalla oo baadiya cid mutaysatay oo lehna ma garanaya qofkaani waxaas weeye wax baadida ah waaya arkaanu luqadati luqadada iyo baadida arkaanteed arkaanu luqadati halaaatun saddex weeyaan saddex weeyaan saddexda mid waxaa weeye iltiqaadun qaadidda gurubsiga iltiqaad ficilka qaadidan oo baadidana qofkii aan naftiisa ammaanadiisa ku kalsoon hadduu baadi arko inuu qaado waa fiicanta markhaantina u yeelo war ogaada waxaasoo baadiyaan halkaa ka qaad xoogaana yaboohin waa inuu ku dayro ku ku yaboohiyo isagoo aan shayga calaamadihiisa wada sheegayn qof faasiqa hadduu qaadana wuu qaadi karaa laakiin hadhow isna waa in laga qaado qof caadila loo dhiibo ilmo sabiya iyo qof waalan hadday baadi soo qaadaan weligoodaa ka qaadaya oo yaboohinaya oo hawsha wadaya dayib marka iltiqaad oo qaadidii ah wa multaqidun kii wax qaaday iyo wa luqdatun baadidii lafteed hebel baa baadi qaaday hebel waxaa la yidhahdaa baadida qaaday multaqid kii baadida qaaday wey qaadidaan uu qaadayna iltiqaad baa la dhahaa baadidana luq luqadatun luqadatun baa la yidhahdaa aqsaamu luqadati luqadada aqsaamteeda iyo wa axkaamuha iyo axkaamteeda wax baadida la qaaday aqsaam bay yeelanaysaa qaybo axkaamna waa yeelanaysaa aqsaamu luqadati casharatun waa toban matnigaana lagu caddaynaya tobanka ayib aqsaamu luqadati casharatun wey nooca u horeeya maalun waa maal xayawaanun oo xayawaan ah aadamiyun oo bini aadam ah waayo bini aadan waa xayawaan dee koob ka mid yahay biniaadamku waa noole laakiin maal ah biniaadan maala ma taqaan biniaadan see maal u noqdo dee waa addoon addoonku waa xoolo ka raqiiqin addoon weeyo gayri mumayizin mid wax kala soociya keyrkiisa addoon aan garasho iyo tamyiiz weli lahayn baa la hela waa qeybta koowaad tobanka qaybood qayb kasta markuu kuu sheego xukunkeedina isla markiibuu raacinaya kitaabku qaybtan hadda in la helo dee waa dhammaatay addoommo iyo waxaas ma joogaan wa xukmukaa xukunkiisu takhyiirullaaqidi kan helay oo qaaday doorgelintiisa weeye beyna imsaakii haysigiisa addoonka inuu hayo iska hayo iyo wa beycii inuu gado inuu hayo uusan gadin iyo inuu gado uma intaa kabacdina tacriifihii yaboohintiisa inuu yaboohiyo waayo oo naadiyo suuqyada iyo albaabada masaajida iyo meelaha dadku ka baxayaan min aljaamacaat jaamacadaha marka laga soo baxayo meesha magaalada laga hela albaabada waxaasaa laga yaboohinaya ayib calaamadaha albaadidan qeyb ka midaa la sheegaa baadidu wax xunoo liita hadday tahay ya waa xaqiira dee waa wax diba laga samariya moogta dee qofkii qaatay waa iska helay baa iska qaadanaya muxuu u yaboohinayaa liyatamallaka inuu milkiyo alla qiida kan baadida addoonkan sabiga yar oo baadida ay kayru mumayiskaas aan weli tamyiista lahayn inuu milkiyo haddii cid sheegata la waayo soo u yaboohinaya awi thamana haddou gadayna lacagta inuu milkiyo addoonku wuu gaday lacagta la yaboohin mayo lacag ninka kama dhumine addoonkii baa la yaboohinaya addoonka noocaas markii la yeesho war addoonka waa gadna lacagtiisana waata haddii ci- la waayana lacagtii wuu mulkinaya lacagtii ayuu mulkinaya qaybta labaad waa maalun waa maal xayawaanuna noolo ah oo kayru aadamiyin isna aan binu aadanba ahayn kaasoo laa yamtanicu binafsi naftiisa aan u mancoomayn naftiisa ma difaaci karo waa noole aan binu aadan ahayn naftiisana aan isku difaaci karin oo muxuu yihi yuusan iska difaaci karin min sigaari sibaaci dugaaga kan yaryar iskama celin karo dugaagga yaryar iskama celin karo waaye dugaagga yaryar waa kay yeyda iyo shabeelka iyo ramcadka iyo yaa ilaa ku midka waaweyn baa jira libaax markii loo fiirsho midaani waxay noqonaysaa wax yaryar waxaa la yaryar weeye waaye xayawaankan iskama celin karo oo muxuu yahay xayawaankan waxa iska celin karin kashaatin ari neef ari oo kale wey iskama celin karo bahalada yaryar dabacaday gudahana iska cuna kaasoo wajadahu ka helay bimafaazatin meel lama degaan oo bahgooye ah mafaaze ah ayuu ka helay waxukmuhu kaa xukunkiisuna takhyiiruhu kan helay doorgelintiisa weeye beyna xifdihi shaygan baadida neefka ariga oo helay inuu xafido iyo wa tamalukihi inuu milkiyo uma aklihi cunidiisa intuu milkiyo uu cuno fil xaali isla markaasba iyo wa gurmi ilaa meel bahgooyaaba ka helaya wa gurmi qiimati qiimadiisa inuu mag dhabo neefkan arigaayo meesha cidladayo lama degaanka uu ka helay inuu dee iska xafido iyo inuu dhaho waa mulkiyo intuu tamalugoo mulkiyo oo u isticmaalo hadhow qiimaheedii mag dhabo iyo waxaa la doorgelinayaa wa beycihi inuu gado wa xifdi thamanihi lacagtiisa inuu xafido uma tacriifihi inuu yaboohiyo neefkii baa la yaboohinaya lacagta la yaboohin mayo waaya hadda wuxuu yidhi ka warrama waxa la yidhaahdo tacriif can dariiq aliclaan wasaa'il اliclaan warbaahintan iyo waxaan jira haddii shayga laga yaboohiyo warqad baa masaajidka horta der derbiisa lagu dhejinaya waxaa la hayaa lacag baade waxaa la hayaa moobeel waxaa la hayaa saacad ya waxaa la hayaa dahab waxbay ku dhejiyaan ama fi suxuf almaxaliya jaraa'idka iyo joornaalada iyo warbaahinta jaraa'idka lagu soo saaraya hadday tahay baadi muhiim ah oo dee qiimo weyn ku fadhida waaye masaa ma banaanta kharashka warbaahinta yaa bixinaya qolada yaa boohinaysa maanta waxa weeye de waa arrin la isticmaalo weeye masaajidka gudihiisa wax ma laga yaboohin karaa lama ogolayn albaabada masaajidka hala istaagaa la yidhi ha laga yaboohin ee gudaha mada waxaa dhici karta in la yidhahdo hadduu masaajidku wen yahay albaabo badan leeyahay ad isagu hadduu albaabka ka yaboohinayo labaatan albaabo kale oo masaajidka weyn xagga iyo xagga laga baxayo dee qofkii lahaama iyagaa is arkayaba albaab kale oo ka baxaya hadduuse masaajidka gudihiisa inta ka yaboohiyo dadkao dhan oo halkaa kala hadlo ama dee war codbaahiyaha uga sheego haddiiba dadkii albaabkii doona ha ka baxeen xogtii bay helayaan meeshana baadida in la hele ahay wuxuu yidhi ina alqadaaya allatii taxduth fi zamani alakhiir qadiyaadka iyo arrimaha soo dariya zamankan dambe gadaal ka yimid ya'tii xukmuhaa xukunkeeduna waa imaanayaa maca zamani alakhiiri waktigan dambe waa xukunkeeda imaanaya culimada u nool iyo ragga kutubta ka qoraa garanaya haa qadaayaadkan gadaal ka yimid xukunkooduna gadaal baa laga fahmayaa oo ka imaanaya waayo ilaahayna inallaha qolo kasta culimo kasta zaman kasta culimadiisa ilaahay wuxuu kaga hadalsiiyaa zamankooda arrimaha taagan waxa loo baahan yahay waagi hore masaajidadu waa yaraayeen dadku waa yaraa albaabadu waa isku dhowaayeen dadkuna intay iska fadhiyaan oo tasbiixsadaan oo adkaar qaadaan bay iska joogi jireen warku waa gaari jire maanta taraahum idaa sallama alimaam imaamku markuu saa salaada uga baxo qaamuu bisurca horay iguu ka booday ba arkaysaa khusuusan alcaama waxa ugu daran buu yidhi dadka shacabweynaha oo culimada iyo saa horay uguma kacaane shacabweynaha iyo wa ahludakaakiin iyo dadka meheradaha leh dukaanada leh iyaga horay bay furahooda kala boodayaan waxay rabaan inay meesha horay ka furtaan bakhaaraley iyo dukaanley iyo bagaashley iyo kulli isku dar war meesha ha looga dhex sheego marka miya imaamkii muadinku hadduu samaacadda yidhaahdo war waxaasaa la hayaa war meeshaas waaba ajir amaaba waa waa loo baahan yahay wuxuu yidhi wa maalun midna waa maal maalkaas xayawaanu xayawaan oo hayru aadamiyin binu aadan aan ahay laa yamtanicu binafsi naftiisa aan ma u mancoomeyn min sikaari sibaaci sugaa dugaaga kiisa yaryar iskama celin karo ugama mancoomi karo naftiisa kaasoo wajadahu ka helay bicumraanin dhul camiran yasa iskaga kacdarma tii hore bimafaazatin meela cidna deganeyn baa laga helay meeshaana waa isla noociio laakiin waxaa laga helay dhul la degan yahay neefka ariga ah reer yowgan iyo xaafadihii iyo reer baadiyihii iyo xeryahan iyo xoololeydan buu dhex joogaa laakiin bahallada iskama celin karo wa xukmuhu waxa weeye taakhiiruhu takhyiiruhu qofka helay baa la doorgelinaya beyna xifdihi inuu xafido iyo wa tamalukihi inuu milkiyo bacda tacriifihi laakiin intuu yabahiyey ka bacdi iyo wa beycihi inuu gado iyo wa xifdi thamanihi lacagtiisa inuu xafido iska cuni mayo uma tacriifihi inuu yabahiyo liyatamallaka thamana lacagta inuu mulkiyo hadhow cid sheegata haddii la waayo wa maalun midna waa maal xayawaanu noola ah hayru aadamiyi bin aadami keyrkiisa ah yamtanicu binafsihi naftiisa u mancoomayo oo isku difaaci kara min sikaari sibaaci bahalada yaryar iska celin kara awood buu iskaga celin karaa waay yamtanicu binafsi biquwat waa bahal duulaya sida shimbirahoo kale iyo qolleyda oo kale ama waa dheerayn badan yahay sida dabataagta iyo deerada iyo waa wax orod badan oo saa u boodaya tan lafteeda goroyada waa dheeraysaa waayo ama xoog buu leeyahy ma garad kalxisaan ka xisaanin iyo wa dabiyin iyo wa xamaamatin saddexdooda waa kuwaas waaye marka kaasoo wajadahu uu helay bisaxraa banaan aaminatin aamina dhul cidla ah laakiin aamin ah buu ka helay xisaankan darmaankan iyo dabyigan iyo xamaamkan buu ka helay wa xukmuhu annahu laa yajuuzu lahu ma banaan akhdu inuu qaado xayawaankan waan isdifaaci karaa waaye ilaa bahalahan dad baa leh hadday doonaan oo tabcaday shimbirahan iyo deerooyinkan iyo waxan waana isdifaaci karaa meeshuna waa meel bannaana laakiin aamina laa yajuusu lahu akhdu ilaa lilxifdi waardiyeyn keliya iyo xifdin keliya u qaadi karaa faqad oo keliya wa maalun midna waa maalo xayawaanun xayawaanoo hayru aadamiyin aadami aan ahayn yamtanicu binafsihi naftiisoo mancoomaya iskaga celin kara min sikaari sibaaci dugaaga kiisa yaryar xayawaankaasoo jadahu u helay bisaxraa meel bannaan intii horey la socotaa laakiin tii hore aamin bay ahayde hayri aaminati aamin heyrkeeda bannaan cidlaha aan aamin ahayn bokaal wa xukmuhu waxa weeye takhyiiruhu doorgelintiis bayna xifdihi xifdintiis ya bayna xifdihi waxaa la doorgelinaya qofka helay inuu xafido wa tamalukihi iyo milkintiis bacda tacriifi intuu yabahiye ka bacdi baadida haddii tan la yabahiyo cid sheegatala waaya qofka waa tamaluki kara waa milkin kara hadduu hadhow cid sheegatana waa u waa siinaya u magdhabaya waa maalun midna waa maal xayawaanu noolaayo hayru aadamiyin aadami keyrkiisa yamtanicu binafsihi naftiisa iskaga waa iskaga mancin kara min sigaari sibaaci dugaaga kiisa yaryar kaasoo wajadahu oo helay bicumraan meel camiran buu ka helay meel camiran ayuu ka hela dhul la degan yahay wey meesha camiran ayib waana xayawaan aan aadami ahayn bahalada yaryarna waa iskaga filan yahay reerihii iyo dadkii ciddii meeshay deganaydna waa dhex joogaa wa xukmuhuna takhyiiruhu doorgelintiisa way kan helay bayna xifdihi iyo wa beycihi war neefkan dadka dhexdiisa ka soo kaxaysa ya inuu xafido iyo wa beycihi inuu gado hadduu gadana uu xifdi thamaniya lacagtiisa xafido waa maalun midna waa maalo hayru xayawaanin xayawaan aan ahayn oo yabqaa baaqi noqonaya xayawaanba maaha kani xayawaan waa kasoo baxan noolo maaha yabqaa waana baaqi noqonaya cala dawaamin weligeed bilaa cilaajin iyadoo aan la farsamayn la cilaajin la sansancayn la daawo daaweyn ya buu iska joogaya ka dahabin iyo fidatin dahab baa meel keesha fidaa keesha silsilad dahabaa meel ka qaad saacad dahabaa ka qaad farsamo iyo daawo daaweyn iyo kharash iyo midna kama baahna waa baadin la helay meel baa la iska saaraya halkaas ha saar dhamiiskaas waa haysaa maxaa samaynaysaa wa xukmuhuna takhyiiru qofka in la doorgeliyo way beyna xifdihi iyo wa tamalukihi waaye laakiin bishardi damaani hadduu tamaluko bishardi damaan inuu hadhow damaana damaanayo mag dhabayo ciddii lahayd wa maalun midna waa maalo hayru xayawaanin kana xayawaan maaha kaasoo yabqaa baaqi noqonaya cala dawaami weligeed laakiin daa ha baaqi noqdee laakiin bicilaajin daawo daaweyn iyo farsamayn iyo suusuubin buu ku joogayaa kii hore bilaa cilaaj baa mogta ka rudamin waa waa rudabkan muddo badan buu joogayaa timirta miraheeda marka hore intaysan timir noqon baa rudab weeye rudab in- waa timi- waa tii fiicneed in lagu afuro qofka soomaya وxukمهu an yabقىa fiihi an yafcala fiihi inuu dhexdiisa fala weeye maa shay fiihi dhexdiisa almaslaxatu wixii maslaxadi ku jidho oo qofkii shayga lahaa maslaxad ugu jidho baa la samaynaya rudabkan intaasoo kaaradood iyo adduun oo rudaboo hela wixii maslaxadu qofkii lahaa ugu jidho baa la samaynaya oo maxay ah ilaa waxaan haddii sidaa looga tago waa waxa weeyaan waa halaagsamaya lanna rudabku cilaaj buu u baahan yahay marka waa in maslaxadu siday ku jirta loo sameeyo min beycihi gadidiisa wa xifdi thamanihi lacagtiisa oo la xafido meel la dhigo uma tacriifihi iyo boohintiisa liyatamallaka thaman lacagta inuu milkiyo ow amase wuxuu samaynaya gadiba maye tajfiifihi wuu qallajinaya rudabka waa la qalajiya waa wax qoyan oo macaan oo dabacsan ma ogtahay waa la engejin iyo wa xifdihi inta mirihii la engejiyo baa markaas iyagoo mirahoodii aadan waxba gadin halkaa ku xafidaysaa lacagta yaa bixinaya qalajinta haddii qof tabarucaada la helo khayr haddii kale iyaga laftooda qayb ka mid a la gadaya inta kalea markaa lagu maalgelinaya xaakimkaa ogolaanaya ama qard ama amaah buu soo qaadanaya qofka baadida helay markaasuu ku qalajinaya lacagta wax ku dul amaahanaya ninka yeelan doona baadidan hadhow dhahaya intaasaa lagugu leeyay wa maalun midna waa maalo hayru xayawaanin xayawaan kayrkiisa laa yabqaa cala dawaam dawaam ahaan aanu baaqi noqonayn waa xayawaan maaha weligiisna waxaan ma joogi karaan ka hariisatin hariise weeye quud culimaad cunno federation ah federation cunnadan maaragtay soor iyo raashin iyo waxaas waxa weeye digsi dhan ama saxan dhan ama fuuso dhan oo raashin federation oo een, waxa saasa buu meel ka hela dee weligii ma joogi karaan waxaan maxaa la samaynaya wixii la samayn lahaa waat wixii la samayn lahaa waatana wa xukmuhu takhyiiruhu doorgelintiisa weye bayna tamalukihi tamalugis inuu tamalugo milki uma aklihi uu cuno cunadaa bisil aa saanaa ku milkiyey wuu cunay waqurmi bedelihi bedelkiisa inuu hadhow magdhabo wixii miliya mili baa lagu magdhabaa wixii qiima mutaqawimkana qiimaa lagu magdhabaa wa- iyo wa beycihi wuxuu kale u door leeyahay inuu beeciyo wa xifdi thamanihi lacagtiisa xafido uma tacriifihi yabahiyo liyatamallaka thamana lacagta hadhow inuu yeesho oo uu mulkiyo وغayru maalin midna waa maal kayrkiis qof baa alaab helay laakiin wux maalba maaha waxuu helay maalba maaha muxuu helay ka kelbin ay laakiin naaficin dadka wax taraya ay nafac leh ayuu helay ay nafac leh buu helay ilaa aygu maal maaha wax daahir oo la kala gadan karo caadi maaha maxaa la samaynaya waxukmu takhyiiruhu qof kale baa la doorgelinayaa bayna alikhtisaas inuu la khaas noqdo war iska haysaad beerta yaa ku waarwaardiyey iyo wal xifdi inuu xafido adaa u doorle laleeyahy ikhtisaas waa wixaan maal lahayn najaase madhabkeenna lama milkiyo hadda khamro oo kale qof ma milkinayo khamru meel ka helay wuu qaada muxuu qaadaya waa qurune waa inay khal noqoto khal isbedesho ha inay isbedesho laakiin khamraba haddii la helo deg deg in loo daadiyaa fiican inaana la sii haysan in la sii haysta in xaaraan tahay khamradu waa balaayo deg deg ha loo daadiyo waa aragta khamraa la qabtay waa la qubaya waa la jejebinaya sida hadda ay booliska iyo ciidamada iyo ay sameeyaan dadka khamrada hela khamradu waa qurun waay taasna halkaasaa la dhig allaqiidu qofkii laqiidkii kii la helay tii hore xoolay ahayd waxa la helay marna waa duunya marna waa dad qof binu aadanaa la helay ka hor addoonku marka hore dee dad looma xisaabinayn duunyu ahaa hadda ilmo yaro allaqiidu luqatan maakuudun waxaa laga soo qaatay min allaqdi wa huwa mudlaqulakdi qaadidda layska idlaaqay wey mudlaqulakdi qaadid la yska idlaaqay wuxuu la qaaday wa sharcanna shabiyun waa ilmo yar aw majnuun waa mid waalan laa kaafila lahu cid kafaalo qaadaysa aysan jirin laa kaafila lahu aysan u ahan cid kafaalo qaada kaasoo macluumun la yaqaan cid kafaalo qaadoo la yaqaan ma jirto kaafilba ma leh ama waa leeyahay waan la aqoon haddii cidduu noqon lahaa lama yaqaan ilmaha ilmaha meel laga soo qaada ama qof waalan baa lasoo qabta waaya waa la arkay meelahaas ilmayow laga soo qaaday iyo waxaasoo kale waa iska dhacdaa diintu waxay amraysaa marka xoolaha in la ilaaliyo cirdiga in la ilaaliyo jirka in la ilaaliyo caqliga in la ilaaliyo diinta ugu daran diinta in la ilaaliyo xukmu laqdi laqid kii la qaaday qaadidiisa xukunkeeda xukmu laqdi laqid dheh kan laqiidka ah ya qaadidiisa xukunkeeda xukmu laqdi laqidi waa alwujuubulkifaa'iyu waajib kifaa'iya iska kaafin fardu kifaayo alwujuub alkifaa'iyu dadka qayb ka mid a inay ilmahaas meesha ka qaadaan ama qofkaas baa khasab ah fardu kifaaya wey ayib haddii hal qofu og yahay fardu cayn bay ku noqonaysaa waana inuu markhaanti u yeelaa waajiba ciddaan uu qaaday iyo wuxuu watay waxaa laga yaaa ilmo yaro halkaasin laga helay intaanu kale adduunyaana madaxa loo geshay oo hoostiisa taallo inuu markhaanti geliyo arkaanu laqdi qaadidda arkaanteediibuu ka hadlayaa arkaanu laqdi laqdiga iyo qaadida arkaanteeda laqdiga asharciyi ee sharciga ahaa oo shuruudda kamilsaday dhammaystirtay alaaatu waa saddex laqdun lugawiyun qaadid lugawiya iyo walaaqidun mid wax qaaday iyo wamalquudun mid la qaaday waay laqdi lugawi waa soo madhi mutlaqu lakhdi qaadid layska idlaaqay bay ahayd qaadidu iyo kii wax qaaday iyo kii la qaaday kaantu waa intaa weeyaan Mm. sidaas baa marka loola tacaamulaya waaya wuxuu yidhi dee qur-aanka maxaa ku yimid faltaqadahu aalu fircauna laqiid mid lab iyo mid dhadig iyo kul waa laqiid laqiidatun waxba la dhihi maayo laqiid laqiid shuruudu laaqidi kii wax qaaday shuruudda laga shardinaayo shuruudu laaqidi halaahatun iyana waa saddex kan wax qaadaya ilmaha qaadaya shuruudda laga rabo alxuriyatu xornimo xornimo asbax alxuriyatu asbaxat caamat alyowm oo xornimo waa in la helo taasi waa mid waa la gartay wuxuu yidhi warushdi weeye shardi labaad rushdi hanuunsanaan safiih waa inuusan ahayn kan saddexaad shardiga saddexaad walcadaalat wey faasiqu waa inuusan wax qaadin ehel uma ah waana looga baqaya laakiin waxaa la yidhi fisqigu hadduu camimo cadaaladdu la waayo ama in la waayo u dhowaato faasiqiinta laftooda balsey u kala roon yihiin ha u qaadaan ila cid kaleba lama hayee hagee cadaalad laga raadinaya maanta nin qof caadila in la helo waa kee qof aan weligii dembi kabiiraa samayn dembi yarna aan daa'imin daacadiisuna ka badan tahay macsidiis waa qofka markhaantiga gelayo oo la rabo waa midkaa weeyaan waaye marka wuxuu yidhi falcadaalatu asbaxat sacba maanta cadaaladdii waxay noqotay mid adag si loo helo kabiiradii baan dadkii kaba nabadgelayn dadka badankiisu dembiga weynaabaysa xataa ka badbaadayn waxaa ka mid a xanti iyo beenti dadkii oo dhan baa ka sinmay wax yar mooyaane xanuunada qalbiga ku dhacay sida xasadka iyo kibirka iyo cujbiga iyana waa dembiye waaweyn oo khatar ah qofkii ilmo yar inta qaaday raba mas-uuliyaddiisa inuu ka baxo waa inuu u dhiiba hadde qaadiga qaadiguna waa inuu ka qabto yaa biilaya ilmaha yar haddii xoolo agtiisa laga helay xoolahaasaa laga biilin haddii kalena bankiga muslimkaa laga biilaya muslimiinta dayib sidaas baa loola tacaamulayaa marka kii laqiidka ahaa weeyaan والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب